hay-adda qadar ijaaratiya magaalada muqdisho gudaha fuurtay mashruuca udxiya oo ilaa iyo lix kun iyo saddex boqol oo neef lanka qeybi doona dadka masaakiinta ee ka dhaqan magaalada muqdisho wayba la diirsii doona dhammaan degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaana dadka dantiyeer ee ka dhaqan degmooyinka sayti kusamada gudoomiyaga gobolka banaadir agaasimaha hay-adda qadar ijaarati ee muqdisho iyo mas-uuliyiin kale oo ku tirsan maamulka gobolka banaadir oo ku hadalaya mashruuca udxiya wayba sheegeen in la qeybi doono lix kun saddex boqol daahfurka mashruuca udxiyada oo ay hay-adda samafalka ee qadar jaarati sanad walbaba soomaaliya ka fuliso ayada oo wada shaqayn dhow la leh runtii lakabyada kala duwan ee dowladda federaalka ama heer federaal ha noqoto ama maamulka gobolka banaadir ha noqoto guddoomiye sanadkan kawaanka waxaan ku qalaynaa ilaa iyo lix kun iyo saddex boqol oo neef oo aan ugu talagalnay in hilibkooda la gaarsiiyo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir ee labaatanka degmo runtii arrintaa waxaa si dhow nagala shaqaynayay agaasinka arrimaha bulshada oo aan maalinkii mashruuca u imaaday ilaa haddaba aan ka wada shaqaynay sidii arrintaa loo daadejin lahaa loona gaarsiin lahaa guud ahaan soomaaliya saaka waxaan ka shaqaynaynaa gobolka banaadir iyo magaalada hargeysa runtii waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo kawaanka iyo tiimka agaasinka arrimaha bulshada iyo kawaanadaba oo runtii sanad walba iyo aalaa mar walbaba oo shaqadan la qabanayo lafdhabarna u ah nagalana shaqeeya waxaan maanta u taagannahay daafurka mashruuca udxiyada dowladda qatar ay noo soo marsiisay hay-adda qatar jarati runtii hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo qarankan u qaabilsan inay ka shaqayso ka hortagga maxaa la yidhahdaa masiibooyinka iyo ka dabatagooda sidoo kalena arrimaha biniaadanimada ama samafalkana maaragtay waddankan u qaabilsan oo mas-uul ka ah runtii hawshaan aad iyo aad ayay u bogaadinaysaa door aad iyo aad muhiim u ahna way ka soo qaadatay mashruucan maanta halkan hay-adda qatar jaarat ay ka daafurayso sida cabdifataax uu sheegay waxaa weeye waa lix kun iyo maxaa la yidhahdaa wax la jira oo xoolo ah laakiin waxaa jira maxaa la yidhahdaa xoolo kale oo maaragtay qaar ka mida gobollada waddanka ama gobollada waqooyi lagu lagu qali doono oo runtii isla mashruucan daafurkiisa maxaa la yidhahdaa ku jira waxaan uga mahad celinaynaa hay-adda qatar jaarati iyo guud ahaan dowladda qatar hay-adda samafalka qatar jaarati oo iyadu sannad kasto sheegtay halkan inay keento xoolaha udxiyada oo ay ugu tala gashay inay dadka magaalada muqdisho oo aa awoodin maaragtay inay udxiyaystaan hilibka inay gaarsiiyaan waan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo aad maamulka gobolka iyo dawladnimada aa ula shaqaydiin sida wanaagsan oo aa u ilaalinaysiin waxaad dadka gaarsiinaydiin inay wax qurux badan oo fiican noqdaan aad iyo aadaan kaga mahad celinaynaa waan ka warqabnaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin hay-adda qatar jaaratiya inta badan waybayo dadka ka nool muqdisho oo masaakiinteed deersiyaase kaalmahaana saytoon awoodneyniyo isku biyan qarashaadka ciidda